Deegaannada maamulka Galmudug iyo weliba ku nool kumanaanta siyaasad-yaal geddisan iyo cunqabog taalan deegaannadaas, anaas oo muddo qaadatay in bulshada intii kaliya ku mid noqdaan, isla markaana ay helaan fursadaha dowladda iyo hay'ado bixiyaan, si landheer xal waara oo dadkaasi nolol fadhi ka abuuro, iyo weliba magaalada dhowr-samareeb isagoo ka furaya madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug shirka koox-hawleedka xalka waara ee Galmudug, kaasi oo ay ka qayb galeen hay'adaha quseeya barnaamijkan. Ugu horreyntii, Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta Maamulka Galmudug Axmed Maxamed Cali ayaa weliba faahfaahin ku bixiyay barnaamijkan muhiimadda uu u leeyahay bulshada reer Galmudug, gaar ahaan dadka bogtaale ee ku nool deegaannadaasi.
xalkii dadkaasi lagu xalin lahaa oo loogu heli lahaa deegaan rasmi ah oo ay u noqdaan dad citizen ah oo degan oo service oo dowladdana ay u heli lahaayeen stateka hadda inta aanu hayno oo barakacayaasha waa saddex boqol sagaashan iyo shan kun oo barakacayaal ah ayaa ku sugan dhammaan reer galmudug waxaan rabnaa inaan u helno deegaanin deegaameyn iyo xal waara oo rasmi ah iyo waxqabad rasmi ah inaad u hesho dowladda ayaan rabnaa duruufaha jiro iyo colaadaha jiro waxaa dheer waxaan leenahay xuduudo oo dowladaha aan la wadaagno ayadana furan runtii barakacyaasha waxay u kala badan yihiin dowladaha dariska qaaraa naga soo gaaray marka waxaan rabnaa inaan u helno arintaas xal dhaba inaan u helno arinta maanta halkaan iskugu nimidna waa qorshihii aanu u hagaajin lahayn iyo habkii aan iskula jaan qaadi lahayn dhammaan tiimka halkaan fadhiya waxaa loo yaqaanaa working group waa tiimkii lagala shaqeyn lahaa hawshaas hadday tahay state level hadday tahay federal level iyo hadday tahay hay-adihii dhammaantood waxaa si toosa annaguna aanu ka shaqeyn doonaa isku xirkii shan iyo toban wasaaradood coordinationkoodii madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug cali daahir ciid iyo weliba uso mahnagay dadkii la hayeen abaabulka shirkan usoona sheegay in uso rajeeyow in dadka reer galmudug barnaamijkan walweyn uso antara doono gaar ahaan dadka bogtaale nolol faylan uso abuuro doona farxad bay ii tahay inaan kala soo qayb galo kulan saan muhiim u ah oo looga hadlayo mustaqbalka barakacayaasha galmudug oo run ahaantii duruuf adag ay ku hayso gobolkan galmudug sida uu wasiirku sheegay waxaa ku sugan kun oo barakacayaala waxayna u baahan yihiin nolol la mid ah midaan haysanno adduunku waa qaxaa qaxooti waa la noqdaa haddana fursadaa jira la isi siiyo anigaan idinla hadlaayo oo madaxweyne ku-xigeenka galmuduga qaxooti baan soo ahaa duruufo kala duwan baan ka soo maray qaxootinimada balse waxaan helay fursad waxbarasho fursad dibudejin fursad dukumiinti fursado badan oo wadankii aan ku noolaa dadkii ay dadkii ku noolaa ay heleen ayaan helay lama ahan macquul dadka sideydii oo kale ah oo maanta ku jira marxaladiina horey ugu jiray inay ku noolaadaan magaalada aan deganahay bannaankeeda magaalo walba bannaankeeda waxaa ka dhisan buushash dadkaasu ay ku nool yihiin waxay marayaan toban sano dadkaas waxaa u badan marka laga soo tago dadka i d b ska gudaha soomaaliya ee ku barakacay waxaa jira dad naga soo galay waddankan aan dariskanahay etoobiya